horta meeshaas dagaal baa ka dhacay kooban oo dad nabaddiida oo meesha ku jira waxay damceen inay meesha fal amni darre ka sameeyaan iyo khalkhal xabsiguna sidaad og tahay waa caloosha dowladda oo negative ah arrintaas waa laga taxadiray ciidankiina gaashaanku u daruuray halkaas ciidanka afar nin saddex nin oo marka hore dhimatay iyo nin dhaawac ah baa dhintay maxaabiistana waxaa ka dhintay shan saas hadday tahay dowladdeennu iyo ciidanka asluubta boolisigooda ummaddu inay nabadgelyo ku noolaato xasilooni lagu jooga maxaabiista la daryeelo weeye siyaasadoodu adigo arrintaasaa iska dhacday waa ka xunnahay ninkaas waxaa la yidhaahdaa aad i weydiisay isagana raggaasu ka mid ahaa afartaa hoo dhintay waxaa la yidhaahdaa xasan xuseen raage baa la yidhaahdaa siddeed iyo labaatan jir weeye darajadiisuna waa saddex harig leh laba ilmood buu leeyahay haddana haweenku gabadha uur bay u leedahay sida dadkoodu ay noo sheegeen ama anagu aan dad ugu dirro usoo xaqiijinay wuxuu ku dhashay kilalka shanaad meel la yihahda jafi ansoonaa baabilimiya mijibsiga meelahaas adugu ah waxay taas hadday intaas tahay ninkaas wuxuu joogay meesha xabsiga dhexdiisa meel la yihahda centrale weeye oo dhexda ah oo xabsiga meeshiisa u weyn qamta iyo biyo muddo iyo qayb gabdhaha iyo wuxuu u kala baxaa iyo centrale oo meesha wax ka dhaceen waa gartay marka isagu ma iriduu taagnaa mise wuxuu joogay centraluu joogay furahayuu ahaa furayaashuu hayey waa gartay qayb furayaashuu hayey marka hadduu furayaasha hayey ninkii burcadka ahaa oo sita bastoolad baa ku soo baxay furaha dhig buu yidhi isagoo tallaabooyin dhow u jira buu yidhi dhig intuu kusoo dhaqaaqay furaha furaha keeni mayuu yidhi furaha keen buu yidhi haddii kale bastooladiina waa soo rogtay ninkan furaha kor buu u turay iyo waardiyihii kore iyo raggii dagaalamayay meelaha wax ka dhibiyo kore joogay ciidanka waa gartay sidaas buu haliyey ku noqday furihiina u badbaadiyey waxay rabeen furaha intay furaan maxaabiistoo dhan isku dhex yaacdo xabaduhu ciday rabaan ku dhacaan arrintu ay khalkhal gasho buu rabay ninkaas marka furayaashani ma waxa looga baxaa xabsiga dibadda looga soo baxaa mise waa albaabada xabsiga gudaha dhexdiisa waa qaybta ay muxuu ahaa gudaha ah furayaasha awey oo maxaabiist ah maaha banaanka laba albaab oo kale baa xagga dibadda ka ah ma ahan kaas waa dhexda meesha ah oo korna u furan weeye albaabada maxaabiista furayaashoodii weeye oo gudaha ah marka furihii markuu tuuray yaa gacanta ku dhigay furihii waxaa tuuray markuu kor tuuray askartii kor joogtay mid ka mid ah rag ka mid ah gacanta ku qabtay furihii gacanta uma gelin nimankii doonaya inay ka baxsadaan meesha uma gelin gacanta uma gelin kor baaba loo tuuray oo kor saraa loo tuuray ilaa six mitr five mitr iyo bar kor ah baa la tuuray oo marka halkaasaaba lagu qabtay meeshii oo waardiyaha iyo laga hayay oo kore ba baa lagu qabtay checkpointiyadii kore argooyinka ahaa baa lagu furiyey markiisaa lagu tuuray ciidankii baa qabtay saasay kurahaas marka ninkaas uu ku yahay haliyey goormay toogteen marka goormaa la toogtay ninkaas isla markiiba isla markii furaha tuuryadu cirka u tuuray xabaddu waa ku taallay waa ma meeshiiba ku dhintay mise dhaawac buu noqday maya isagoo dhaawac rirriqlaa la soo bixiyey banaanka markii loo saaray wax yar gaariga la saaray xoogaa sii socday waa waa isbitaalka inta la geynta nafta kale waa gartay marka waad waxaad u aqoonsateen inuu yahay nin geesiya say fikradaasiyay ka timi dagaalkaas raggii galay oo dhan rag waxay engeesiyeena intay dhintayna allaha ku naxari ah u naxariisto kulligood waa ka tacsiyeynaynaa inta ku dhimatay waxa weeye marka waxaanu aqoonsanay inuu yahay haliyey inuu yahay baanu aqoonsanay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed waa maamusay bilad sharaf buu midii ugu safraysay buu ciidanku lahaabaa taallo ah baa loo sameeyey waayay su-aashay ugu dambaysa intaad uga sheegi karto dadweynaha wixii meesha ka dhacay iyo baaritaankii halka uu ku dambeeyey iyo waxaad ilaa hadda ogaateen waxa weeye horta markii ay waxaanu dhaceen waa waa ciidanka asluubta iyo dowladduba waa ka tacsiyaysay aad iyo aad baan uga xunnahay in waxaas ka dhacaan xabsiga waa se arrin nasiib darre ah oo meesha ka dhacday laakiin dee saaad garanaysid haddii meel wax ka dhacaan dowladnimadu waxa weeye wixii ujeeddada lahaa inay isa ujeeddadoodii gaarin ko ujeedadoodii iyo hadafkoodii khalkhalka xabsiga iyo nabadgelyada inay dhib geystaanna ma u suuroobin oo iyagiibaa lasoo geo lasoo afjaray waa qodobka labaade baaritaan baa socda xoog leh oo muxuu ahaa la baarayo wixii ka dhacay meesha wixii ka dhacay meesha dee meeshaa sentaraala weeye dadkii kor saarnaa iyo dadkii muxuu ahaa waardiyaha hoose lahaa iyo wixii ka qayb qaatay arrimahaas waa la baarayaa hadda ka hor dhici mayo baaritaanku meel fiican buu marayaa rajadiisuna waa fiican tahay dee ummadda soomaaliyeedna waxay sugaysaa in lasoo saaro wixii waxaan geysta waxaana ku rajo weynahay boqolkiiba sagaashan in la helayo haddii lahayd